doorashada waxaa ku loolamayey isbahaysiga u m p ee haya talada dalka jabuuti oo ka sharaxnaa dhammaan lixda gobole ay ka kooban tahay jamhuuriyadda jabuuti iyo xusbiga mucaaridka idohi oo isagu ka sharaxnaa labada gobol ee xagga caasimadda jabuuti iyo gobolka carta siduu dhigayo sharciga u yaalla doorashooyinka dalka jabuuti wasiirka arrimaha gudaha jabuuti siciid nuux xasan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii baarlamanka sagaalaad ee dalka jabuuti wasiirku wuxuu marka hore tilmaamay in dadweynuhu ay si wanaagsan uga soo qayb galeen doorashada isagoo shaaciyey in qiyaasta ka qaybgalka doorashadu ay tahay boqolkiiba shan iyo toddobaatan dhibic sagaal wasiirka arrimaha gudaha jabuuti siciid nuux xasan ayaa kadib gudagalay ku dhawaaqista natiijada isagoo ku bilaabay gobolka sida weyn loogu tartamayey ee caasimadda jabuuti ee ay ka soo baxaan tirada ugu badane xildhibaanadu oo ah shan iyo soddon xildhibaan circonscription électorale de la ville de djibouti en faveur de la liste ump 89 pourcent en faveur de la liste udj
gobolka magaalada caasimadii jabuuti isbahaysiga u m p wuxuu helay boqolkiiba sagaal iyo siddeetan xusbiga idojina wuxuu helay boqolkiiba toddoba maadaama tirada kuraasta loo tartamayo gobolka ugu ballaadhan ee magaala madaxda jabuuti ay tahay shan iyo soddon kursi sidaasi darteed isbahaysiga u m p ayaa ku guulaystay siddeed iyo labaatan kursi isagoo xusbiga idoji uu helay toddoba kursi le nombre de sièges à pourvoir étant de 35 sièges l'ump remporte 28 sièges et l'UDJ remporte 7 sièges.
gobolka carta oo isna lagu tartamayey saddex kursi oo xagga baarlamanka ka soo baxa gobolkaasi wasiirka arrimaha gudaha jabuuti siciid nuux xasan wuxuu shaaciyey circonscription électorale de la préfecture d'arta en faveur de la liste ump 92,71 en faveur de la liste udj
gobolka carta isbahaysiga u m p wuxuu ka helay boqolkiiba labiyo sagaashan dhibic koob iyo toddobaatan isagoo xusbiga udeji uu helay boqolkiiba toddoba dhibic sagaal iyo labaatan isbahaysiga u m p ayaa ku guulaystay dhammaan saddexda kursi ee loo tartamayey gobolka carta sachant que le nombre de sièges à pourvoir est de trois sièges l'ump remporte les trois, les trois sièges
dhinac kale afarta kale gobol ee kala ah gobolada cali sabeex dikil tajoora iyo obokh waxaa keliya ka sharaxnaa isbahaysiga u m p isagoo wasiirka arrimaha gudaha jabuuti siciid nuux xasan uu ku dhawaaqay in dhammaan kuraasta goboladaasi uu ku guulaystay isbahaysiga u m p iyagoo kuraastu kala ah gobolka cali sabeex lix kursi gobolka dikhil koob iyo toban kursi gobolka tajoora lix kursi iyo gobolka obokh afar kursi guud ahaan isbahaysiga u m p ee haya talada dalka jabuuti ayaa ku guulaystay siddeed iyo konton kursi shan iyo lixdanka kursi ee uu ka kooban yahay baarlamanka jabuuti isagoo xusbiga mucaaridka udeji uu helay toddoba kursi rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti